الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد وعن كل حجنا كتاب الحج والمناسك camalada uu qofkii gudanayo xajki iyo cumrada iyo hadyigii nebiga calayhi الsalaatu wasalaam halkii rasuulku jideeyey inuu u guto baabun fii rafci اlyadayn idaa ra'a albeyt waa gacmahoo kor u qaado marka uu kacbada arko goormuu kor u qaadayaa gacmaha xaajigu markuu kacbada arko waa laguu sheegi can abi hurayrata ana nabiya salى اllahu عalayhi waslama lama dakhala maka korkuu nebigu maka galay daafa bilbeyt kacbaduu dawaafay kacbada ilaahay buu ku wareegay waa dawaafkii u horeeyey ee quduumka dadka qaarkoodna cumrada u ahaa wasallaa rakcatayni khalfa almaqaam maqaamu ibraahim dabadiisa oo ah xagga ka shishaysa ayuu ku tukaday laba ragcadood yacnii yowma alfatx waa maalintii maka uu furay rasuulku sala allahu calayhi wasalam oo markaa adigu tani wuxuuna weeyaan xorayntii saxiixun duuna rakcatayni labada ragcadood muu sheegin ee dawaafunbaa sax ah macnaha muslim isagu dawaafun buu wariyey can abi hurayrata qaala wuxu uhi aqbala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalama fadakhala makata maka ayuu galay faaqbala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalama ila alxajari fastalamah lagaxii buu ku jihaystay oo wuu salaamay uma daafa bilbeyt kacbaduu dawaafay uma ata safaa buurta safa ayuu fuulay facalaahu wuu kor noqday xagga sare u fuulay waa fuulnimaadkaasi dee marka uu suuragel yahay iminka way iska adag tahay in la fuulo marka qofkuna inuu kaba soo degi kari waayo waa iska suuragal waana cidhiidhi xayثu yanduru ila albeyt isagoo kacbada eegaya halkaasuu ka arkayaa dee dhulkuna waa iska wada banbanaanaa masaajidka iminka lagu xidhxidhay ma ahayn markuu safo fuulay kacbadaa u muuqata farafaca yadayhi gacmuhu kor u qaaday markuu qofku ilaahay baryayo siduu kor ugaado kor ugu qaadoo kale fajacala yadkuru اllah wuxuu bilaabay inuu ilaahay xuso maa shaء allahu an yadkurah intuu ilaahay doono inuu xuso qadarku ilaahay doono inuu xuso ayuu ilaahay xusayo xusku badiyey wayadcuuhu ama wayadcuwah an yadcuwah intuu ilaahay doono inuu baryana ilaahay buu baryay qaala wuxu uhi walansaaru taxta ansaartii reer madiine la socdayna way ka hooseeyaan markuu isagu xaggan sare saarayn meelaha qaarkood nuskhooyinka qaarkood baa waxaad ku arki walansaabu taxta ansaabtaasi markaa wixii taagan baa la yidhaahdaa ansaab nowsub ansaab marka waa dhagaxaantii waaweynaa ee buurtan safa la yidhaahdo ayaa ka hooseeyey qaala haashimun labaduba way jiraan ansaartuna waa asxaabtii nebiga ansaabtuna waa ba'di oo waa dhagaxaan qaala haashimun baa wuxuu uhi fadacaa waxamid allah wadacaa bima shaaa an yadcuwa intaasuu haashim isagu sheego ruwaadda ka mid ah wuu ducaystay ilaahay buu ku mahadnaqay wuxuu rabbi doonaa buu ku ducaystay xadiidku waa saxiixun min duuni qowlihi walansaaru taxta intaasi saxiix maha buuri ama ansaar ha la yidhaahdo ama ansaabe marka xadiidkaas wuxuu inoo tilmaamayaa qofku marka uu safo tago inuu soo jeesanayo ka xagga kacbada usoo jeesanaya isagoo ducaysanaya oo mahadnaq ilaahay iyo takbiirna ku daraya baabu fii taqbiili alxajar dhagaxa in la dhunkanayo can cumara annahu jaa ila alxajari faqabalah cumar binu khadaab dhagaxan madow buu yima wuu dhunkaday fa qaala innii aclamu annaka xajar wuxuu uhi waxaan ogay inaad dhagax tay laa tanfacu walaa taduru laa tanfac waxba cid kuma tari karaysa walaa taduru dhibna ma lihid ila dhagax baabaa tay walowlaa annii ra'aytu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam haddaana nebiga aragoo yuqabiluka ku dhunkanaya maa qabaltuka kuma dhunkaneen marka cumar ummaddu wacyi gelinayaa dhagaxaantan iyo buurahan sida loola dhaqmayaa inay tahay si islaamiya oo diiniya oo tawxiidka ilaahay la xaqiijinaya oo aanay la mid ahayn tii jaahiliyada ayuu ummadda ku wacyigelinaya dhagaxan iyo dhunkashadiisi iyo arrimahan oo dham ilaahay baa la adeecaya marka dhunkashada dhagaxu inay mashruuc tahay marka ay qofka duruufta u saamaxdo ayaa halkan aynu ka arkaynaa haddii kale gacantu u taagayo gacantaasu dhunkan hadduu qori u taagana qorigaasu dhunkan taabashiyo dhunkashu leey baabu istilaami alarkaan rukniyada salaantooda afarta tiir kuweebaa la salaamaya can ibni cumara qaala wuxu uhi lamara rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam yamsaxu min albeyt isagoo kacbada taabanaya maan arag ilaa ruknayni alyamaaniyeyn labadan tiire xagga yamanta soo xiga ayuun baan arkay isagoo salaamaya midna waa dhagaxii baa ku jira midka kalena waa ka marka la wareegaya ka soo horeeya labadaa koonfurta marka meel kale oo la taabanayo sida dadku imika isugu xoqaan maqaamu ibraahim ama gidaarka kacbada ama xijrulismaaciil waxaasoo dham waa iska badownimo diineed uun oo qofku diinta inuu badow ka yahay mooyaane meesha aan arkay isagoo taabanaya waa labadaa tiirun can ibni cumara annahu ukbira biqowli caaisha radia allahu canha cabdillahi bni cumar waxaa loo warramay hadalkii caaisha oo aan markaa isagu nebiga ka haynin caaisha maxay tidhi ina alxijra bacduhu min albeyt xijru ismaaciil barhkeed kacbadu ka midi xajar iyo xijri dee xajarna waa dhagax xijrina waa dayrkan yaro gaabane kacbada dhinaca waqooyi ka xiga xijru ismaaciil baa la idhaah xajar hadduu qoray waa qalad ina alxijra bacduhu min albeyt dayrkaa gaaban kacbada dhinaceeda ah labada fatxadood ama labada dalool leh midna laga gala midna laga baxo ee ku qabsan barhkii baa ka mida beytka marka waa masale khilaafiya laakiin culimadu dee qaarna ay yidhaahdaan waa ka wada mid qaybina ay yidhaahdaan barhkii baa ka mida marka riwaayadan waxay sheegaysaa lix dhudhun meelahaas ayay fuqahada qaarkood yidhahda waa ka mid taariikhdiisa markay dib ugu noqdaa oo qoraysh baa berigii ay dhisayeen waxaa ka gaabatay wa wixii ay ku dhisayeene xalaasha ahaa dabeedna waxay yidhahan war xalaal un baynu ku dhisayna xaaraanteena iyo waxaana walaaqalayna ku dhisi mayne inta inoo gaadho un aan dhisno way ka soo gaabsadeen marka beytkay ka mid faqaala bnu cumara baa wuxuu yidhi wallaahi baan ku dhaartay innii anugu la adunnu caaishata caaisha waxaan u malaynaya in kaanad haddii ay tahay samicat haadaa xadiidkan hadday ka maqashay min rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam hadday nebiga ka maqashay waxaan inii la adunnu mar kaleu ku celiyay waxaan u malaynayaa rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam nebi maxamed waxaan u malaynayaa lam yatrug inaanu ka tegin istilaamahum salaamtooda sida saxda ay waa istilaamahuma annaga istilaamahum buu dhigay laakiin dee istilaamahum miimku waa jamac laba oo caqli leh ayaa miimka loo isticmaala wax caqlilna meeshii ma yaallo ama wax jamaciba ma yaallo laakiin labadan xijru ismaaciil labada tiire xaggeeda soo xiga waxaa loo salaami waayey lam yas lam yatrug kama tegin istilaamahumaa labada tiire waqooyi xiga salaamidooda ama koonaha u shisheeya salaamidiisa wuxuu uga tegay ilaa annahumaa labadaasi laysa calaa qawaacid ilbeyt kacbada seeskeedii maaha seeskii kacbada maaha labadaa waqooyi walaa daafa naasu dadkuna umay dawaafin waraaa alxijri dayrkaa yara xijru ismaaciil laydha xaggiisa dambe dadku ma umay dawaafin ilaa lidaalika arrintaa ay caashi sheegtay daraaddeed bay u dawaafeenoo dee beydkiiba intani ka mid marka qofka ka sokaysa dawaafa beydkii inuu dhex galo aanu dushiisii ku wada dawaafin bay ka dhiganta ibnu cumar markii lagu yihi caaisha waxay tihi kacbada waxa waa qayb ka mida unbay noqonaysaa halkaa xijru ismaaciil la yidhaahdo wuxuu yihi waan fahmay waana sababta uu nebigu u salaami waayey labadan yamaaniyeynka mooye labada kale qawaacidu ibraahim baanay kami ka mid ahayn waid waid yarfacu ibraahimu lqawaacida min albeyti waismaaciil marka qawaacid ilbeyt iyo qawaacidii ibraahim uu dhigay midna ma aha sababta dayrkaa xagga shisho dadku ay uga wareegeenna waxa weeyaan inuu ka mid yahay dayrkaa yar kacbada shardiguna waxa weeye kacbada dusheeda in la dawaafon dhexdeeda la dawaafin saxiixun duuna qowlihi walaa daafa annaas intaa yaro dambe uu leeyahay saxiix ma can ibni cumara qaala wuxu uhi kaana rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam rasuulku waxa waa laa yadacu ma dayn jirin an yasalima rukna alyamaaniy tiirkaa dhinaca midig dhinaca yamanta soo xiga muu dayn jirin inuu salaamo walxajara dhagaxa inuu salaamona ma dayn jirin fii kulli dawfatin dawaaf kasta markaad ku dawaafayso eed la gudban tahay labadaa tiir ama labadaa koone ee soo horeeya kacbada ka u soo horeeya salaam buu leeyahy saasuma gacanta loogu taagay haddii aad gaadhana waad salaami kan kale ee dhagaxu ku jirana isagana dhunkashuu leeyahy haddaad gaadho ama salaan ama ishaaro qaala wuxu uhi wakaana cabdullaahi bnu cumara yafcalu ibnu cumar saasuu samayn jiray midna wuu salaami jiray midna wuu dhunkanayay marka jawaabtii waad haysaa baabka baabu istilaami alarkaani tiirarka salaantooda maa xukmuhaa xukumkeedu waa maxay waa in labana la salaamayo labana aan la salaamayn baabu dawaafi alwaajib dawaafkii ruknigaa la sheegi dawaafku wuu kala duwan yaho midna waa sunne midna waa waajib waajibkaasii kala duwanoo midna waa waajib haddii laga tago dhiiguun la samayn midna waa waajib arkaanta ka mida dawaafka u horeeya waa quduumka la yidhaha waa sunne ka cumrada iyo ka xajka bartankiisuna waa arkaanta ka midi wadaacoo kale waa waajib hadduu qofku ka tago u la imanayo neef uu qalayo iminka waajibkan wuxuu uga jeedaa ma yacum alwaajiba warukn kii waajibka ahaa ee wadaacii iyo kii kale rukniga labadaba waa kii aan sunno ahayn unbu uga jeeda can ibni cabaasin ana rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalama daafa fii xajati اlwadaac xajkii sagootiga waxa uu ku dawaafay calaa baciirin awr yastarimu rukna tiirkana wuxuu ku salaamayay dhagaxu ku jiro bimixjanin hangool alcasa wاlmiksar wاlmixjan ayaa la idhaha miksarkuna waa bakoorada mixjankuna waa hangoolka marka isagoo dee ummadda u danaynaya xadiidka soo socda ayaa sheegi doona sababta ah oo maaragtay ummadda si uu kor uga muuqdo gaadiidkaasuu fuushan yahay uu wareegayaa uu dawaafayaa markuu ba la simay dhagaxa saasuu ishaaraya waanu dhunkanaya can safiyata binti shayba qaalat waxay tihi lamadma ana rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalama bimakata caama alfatx sanadkuu maka xoreeyey markuu idminaanay idminaanku waa maxay waa markuu caga dhigta weeye idma'ana markuu xasilay ilaa aayaddii baa intaa ishaaraysa faida idma'nantum faaqiimu salaa marka idminaanku waa markii dagaalkii la kala food qaaday cadowgii la xoreeyey la degay sanadkuu maka xoreeyey daafa wuxuu ku wareegay calaa baciirin awr yastalimu rukna waxa uu ku dawa ku salaamayaa halkaa dhagaxu ku jirana bimixjanin fii yadi hangool ku jira gacantiisa qaalat wa ana anduru ilayh aniguna ishaan ku hayay bay leehay saxaabiyaddaas marka waxa uu muujinaya xadiidku kow in lagu dawaafi karo gaadiid marka ay cudurdaar jiro waayo cudurdaarka rasuulka sala allahu calayh wasalam waxaa ummadda si u tacliimiyo innagana qofku wuxuu ku dawaafi doonaa marka uu daalo ama xanuunsanayo ayaa lagu riixi karaa ama isagu isku riixi karaa culimada qaarkood waxay dhahan xadiidka waxa laga faa'idaysanayaa in kaadida iyo digada xooluhu ay daahir yihiin waxa iska macruufa muddada intaa la-eg ee nebigu wareejinaya gaadiidka halkan inuu kaaji karo oo dee saara ay ka daadan karto qolyaha qaarkoodna waxay leeyihin taa wax caddeeyaa ma jiro qolyahana waa nijaas waayo inuu wax lagu xidhay baa suuragala in aanay halkan kuba digaynin baa suuragala ixtimaal can abi ufayl caamira saxaabigaa la odhan jiray waa aakhiru saxaabati mowtan ninkii ugu dambeeyey asxaabta nebiga taariikhdu markay boqol meelaha ahayd ayaa uu dhintay baa la yidhaha abucaam abu ufayl qaala wuxu uhi ra'aytu nabiya sala allahu calayhi wasalam nebigaan arkay yaduufu bilbeyti calaa raaxilati isagoo kacbada ilaahay ku wareegaya gaadiidkiisana fuushan yastalimu rukna bimixjanihi uma yuqabilu hangoolkiisaasuu ku salaamaya waanu dhunkanaya haddaad gacan ku salaantana waa dhunkan markaa dhagaxu salaamna uu leeyay dhunkashana uu leeyay halkaa waxaa kaaga muuqday dawaafkani waa dawaaf waajiba buu markaa sheekhu halkan uu wataa inkastoo dee xajatulwadaac lagu fasiri karo markaas wafii ziyaada uma kharaja ila asafa walmarwati buu baxay fadaafa sabcan calaa raaxilati gaadiidkiisa isagoo fushan buu toddoba jeer sii socod iyo soo socod safe iyo marwe dhexdooda maray can jaabir bni cabdillaahi qaala daafa nabiyu sala allahu calayhi wasalam fii xajati alwadaac calaa raaxilatihi bilbeyt wa bisafa walmarwa toddoba jeer buu ku wareegay kacbada safe iyo marwana wuu maray gaadiid baan u fushanaa cilladii buu markaa sheegaya gaadiidka maxaa saaray u lugeyn waaye liyaraahu nnaas waa dadku si ay u arkaan waliyushrifa iyo si uu u dheeraado oo uu dadka uga dhex muuqdo waliyas'aluuhu iyo si ay u weydiiyaan su-aalaha fa ina annaasa hashuuhu dadku way dabooleen way ku soo urureen way qarinayeen manaa markay ku fara bataan qofka haddii uu dee laba lugoodla yahay oon meel fuushanayn dadkun dhex qaadaya wuu libdhayaa kii sidaa eegna ma arkayo kii sidaa su-aal weydiina ma su-aali karayo xikmadduu nebigu gaadiidkan u fulay waxay ahayd dhowrka liyaraahu nnaas waliyusrifa waliyas'aluuhu dadku sidaa u arkaa ashrafa laba macnaa loo isticmaalaa liyadlac si u muuqdo iyo liyusrifa bimacnaa liyacluwa si u kor noqdo wuu saree ashrafa wuu sarreeya iyo ashrafa wuu muuqdaa marka ujeeddadu saas ahayd dee ku kastoo doonaya inuu weydiiyana gaadiidkaa hashaa marka uu fushay halkaa dadka qofka farta taaga u arkaya cilladu waa taa marka qofka cudurdaar lahunbaa sidan yeeli kara wuxuuna la mid tahay uun salaadii nebigu dadka uu tukinayu mimbarka fuulayay ee kolle uu mimbarka sii fuulaya kolle soo daadegayay dee nebigu tacliim buu sidaa u yeelayay qof kale looma ogolaa can umi salamata zawji nabiyi sala allahu calayhi wasalam annaha qaalat waxay tihi shakawtu ilaa rasuuli illaah nebiga waxaan u sheegtay annii ashtaki inaan xanuunsanayo faqaala wuxuu uhi duufii min waraa'i innaasi wa anti raakiba duufii waxaad wareegtaa oo dawaaftaa min waraa'i innaasi dadka xaggooda dambe wa anti raakiba adigoo gaadiid fuushan markaa qofka iminka xanuunsanaya baaskeelad yar baa la saaraa beriyaa qaarkood qoryo dhaal iyo waxbaa lagu qaadi jiray afar nin sidaanoo saxmed midhaano dadkay jiiri jireen iminka waxay usoo farsameeyeen meel gaar ahoo dadka la wareejiyo oo baaskeeladuhun maraan lagu riixayo dadka tanaafada waxaa kaloo markaas loogu fasaxayay dumarka xagga dambe sidaasaa una asturan inay xagga dambe kuna tukadaan kuna dawaafaan qaalat waxay tihi faduftu waan wareegayay xagga dambe warasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalama xiinaidin wakhtigaa aan dawaafayo yusalli wuu tukanayaa ilaa janbi lbeyti kacbada dhinaceeda wa huwa yaqra' wuxuu ku akhriyayaa salaada bituuri wa kitaabin masduur marka sidaas weeye amarkii rasuulka qaadatay sala allahu calayhi wasalam xadiidka waxaynu ka qaadanayna qof kastoo cudurdaar leh inuu gaadiid fuuli karo waxaynu ka qaadanaya dumarku inay xagga dambe wareegayaan duruufa kalifta un mooyaane waxaynu ka faa'idaysanaynaa xadiidka markaa lagu tukana loo tukanayo kacbada in dhow walba lagaga soo tukan karo oo itijaaheedu sax yahay waa halkii loo tukanayay caalamkao dhan markaa qofku afarta dhan dhinacu kaga soo tukadaba waa fiicantee waa inaan iyada un seeginba waxa uu ku akhriyayay salaada maqrib suuratu duur suuratu duur wuu ku dhameeyey ragcad ama laba ragcadood buu qaybiyey labada waa la yidhi baabul idibaaci fi dawaaf dawaafka iyo aadaabtiisaa la sheegaya idibaacaasina waa jeeni qaarka waxaynu u naqaano go- iyo aad kilinkilada hoostiisa mariso labadiisa darafna bidixda aada isweydaaniso degta sare bidixda wuu jeeni qaartay waxaa la socda markaa guclayntii sida baabka ku xigaaba u yahe ramalkuna waa guclaynta idibaacuna waa jeeni qaarka labaasuu qofku isku daraya jeeni qaarkana wuxuu ka faa'iidayay qofku marka uu guclaynayo u sahlaysa can yaclaa qaala daafa nabiyu sala allahu calayhi wasalama nebigu u dawaafay mud mudabican isaga oo jeeni qaaran biburdin akhdar macawis cas macawis cagaaran biburdin akhdara macawis midabkeedu cagaaryahay oo dabcan aada ka dareemi karayso inay dee la xidhan kara iyadana wakhtigaa uu qofku camalkan wado halkaasuu nebigu sidaasu u gucleey u jeeni qaartay marka jaaniqaarkan u dawaafka la guclaynayaa unbuu sunno yahay qofka waktiga inta kale sunno maaha can ibni cabaasin ana rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalam waasxaabahu ictamaruu min aljicraana meeshii xaggaa koonfur waqooyi ka xigtay kacbada ee labaatan kilomitr meelahaasay u jirtaa aynu soo nir jiclaano la odhanayay buu sanadkii sideedaad ka soo cumraystay faramaluu bilbeyt kacbadii way gucleeyeen wajacaluu waxa ay ka dhigeen nebigii asxaabtu ardiyatahum go-ooda sare taxta aabaadihim kilinkilooyinkooda hoosteeda kilinkilada midig bay hoos mariyeen waxaa lagu sawirayaa jeeniqaarku noocoyi qad qadafuuha waxa ay ka tuureen ardiyadii macnaa adraaf alardiya go-yaasha darafkoodii waxay ka rideen calaa cawaatiqihim اlyusra degtooda bidix kilinkilada hoostiisana waa lasoo mariyay go-a bartankiisii labadiisii daraf sii jeed iyo soo jeed baa halkaa looga riday degta bidix sidaasee sawirkeedu ahaa waxaa la yidhaahdo idibaaca baabu fi ramal fi ramal gucladii wey gucladii gucladaasiyo halka ay ka timi macnaha sababtii loo jideeyey in la gucleeyo waktigii ugu horreysay kacbada ilaahay marka la dawaafayo gucladaasina raggun bay la gudban tahay waa kow raggana waxay la gudban tahay marka aan saxmadi jirin ee uu heli karayo meelu gucleeyo dumarka lama gudbana orodka safa iyo marwo dhexdeeda la ordayo iyo kacbadu toona ragguna marka ay saxmadi jirto dadka dhibi maayo jilbaha ku garaaci maayo ayar unbuu iska socon doonaa intuu karo qof can abi dufayl qaala qultu libni cabaas cabdillahi ibni cabaas waxaan su-aalay buuli yazcumu qowmuka qoladaadu waxay sheegayaan ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam qad ramala bilbeyt asxaabtii qoladaada ahaa waxay sheegeen inuu nebi maxamed kacbada gucleeyey markuu ku dawaafayay wa ana daalika sunna arrintaasina inay sunno tahay ayay weliba sheegayaan oonay berigaa ku egayne weli sii soconayso oo weli wax jira ayta qaala wuxuu uhi sadaquu wakadabuu sadaquu horta arrinkaa qayb bay run ku sheegeen wakadabuu qaybna run bay kumay sheegin ee way ku gafeen qultu wamaa sadaquu wamaa kadabuu waxaan ku ihi waa maxay sidaas run bay sheegeen oo been bay sheegeen maxay tahy say isu qabanaysa qaala wuxuu uhi qad sada sadaquu run bay sheegeenoo intay runta ku sheegeen waa intan qad ramala rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalam dee nebiguu gucleeyo waa runtood wakadabuu been bay sheegeenoo laysa bisunna wax sii soconaya maahee berigaase ku dhammaatay dee annagaa kuu sheegnaybu midhka ay yidhaahdeen weligii guclayntaasi way soconaysa way ku gafeen waa aragtidiisii hore ibnu cabaas waxaynu arki doonnaa xadiidka dambe ee soo socda ee kun iyo siddeed boqol iyo sagaal iyo siddeetan inuu ka noqon doono aragtidaas iyada ah oo uu odhan doona fakaanat sunna waay laysat bisunna sunna mahabu wax sii jiraya waa la macnaa waa laga gudbay wey sababtii berigaa loo gucleeyey mar hadday meesha ka baxday oo tan la sheegi doono ah dee khalaas wax sii jiraya maaha sababtii buu sheegay guclaynta loo jideeyo wuxuu yidhi ina qurayshan qaalat zaman alxudaybiya nimankii quraysheed waxay yidhaahdeen waktigii xudaybiya waa sanadii lixaad markii ay nebiga calayhi salaatu wasalaam isagoo doonaya inuu soo cumraysto maka agteeda ay ku joojiyeen ay yidhahdeen geli maysid kacbada halkan ka noqo waxay yidhaahdeen dacuu muxamadan wa asxaabah muxamed iyo saaxiibadii halkaa ku joojiya dacuu muxamadan wa asxaabah rasuulkiiyo asxaabtiisa halkaa ku hakiya xataa yamuutuu jeeray dhintaan mowtana kafi sangaalaha dhimashadiisa oo kale macnaa reerahoodii ka yimaada madiina makanayay soo gelin si aanay biyaha uga cabbin aanay wax uga cunin kun iyo dhowrkaa boqola nin halkaa ku hor jooga ilaa ay u dhimanayaan sidaa sangaallahoo kale sangaalla waa la garanaya ya dadkii horaa garanaya sangaalluhu waa caan weeye dirxigan xoolaha sanka ka soo dhaca ee markay beef yidhaahdaan ay soo tuuraan dhallinyaraduna oo iskala qabsane markaa sangaallo waxaa la yaqaanaa neefku markuu soo tufo saacado yar buu ku dhintaa ama saacad ilaan meel qoyan buu ku noolaa markuu bannaanka yimaado iyo meeshaa kulaylka in yar buu iskaga tawafaya dirxigaas khalaas waa nimanka niman arrin haye maahee reerahoodiina ka yimaade makayay soogin halkaa ku dhinteen baydha sanadii lixaad waa kuwii muddo ku hayay may dhimanina way sii noolaadeen oo ilaahay baa uhiiliye ibnu cabaas ba hadalkii watay iyo warku halku ka yimi gucladani falamaa saalaxuuhu nebiga markii ay kula heshiiyeen calaa an yaji-uu inay yimaadaan min alcaami lqubili min alcaami lmuqbil sanadka soo socda waa tii goobtii lagu heshiiyey oo nebiga waxay dhahdeen iska noqo sanadkan sanadka soo socdaad soo cumraysan wamay kanba u ogolaadaan waa kibir waxay dhahdeen ujeeddada keliya eenu kaa celinayna halkan waxa weeye inay muuqato inaanu meeshii ka talinno oo ninkaagii qaxay aanad iska geli karayn intaasay muujinayan ila dadkaan iimaanka lahayn kibirkaa ku weyn halkan ka noqo bay afar boqol iyo siyaado kilomitr toban habeenoo dambea laleeya sii noqo sanadka dambena soo noqo min alcaami almuqbil fa yuqiimuu sanadkaa soo socda ee toddobaad marka ay soo galaan fa yuqiimuu waxay ku nagaan doonaan nebigi iyo asxaabtu bimakata alaaata ayaam saddex maalmood sanadka toddobaad soo cumrayso sanadka lixaad iska noqo shuruudaa lala galay nebiga inaanad hub la soo gelin inaanad kan kaxaynin inaanad saddex maalmood wax ka badan aanad joogin maka saddexdaa maalmood marka cumradu ku dhamaato dhaqaaji faqadima rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam sanadii toddobaad buu nebigu soo galay walmushrikuuna nimankii ilaahay wax kale la caabudayna min qibali qucayqiicaan buurtaa xaggeeday ka fadhiyeen kacbada min qibali qucayqicaan marka waa buur meelaha kacbada un ka yara ag dhoweyd oo dadka ay ka bidhaamin jireen halkaa ka sheedaalinayeen kacbada dawaafay oo meel beri lagu dagaalamay oo qacqacdii seefaha ayuunbaa magacaa ay kula baxday bay dhaaheen magaca noocaas fa qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam liasxaabihi nebigu asxaabtiisii wuxuu yidhi markii ilaahay usii sheegay inay halkaa soo fadhfadhiyaan buurta agteeda oy nebigiia daawanayaan asxaabta oo ay leeyihiin waa bal ducufnimadooda iyo tamar darradooda siday u luudayaan dadkii kanaacadu calooshooda dhaamisay aan daawano halkaa waxay usoo fadhfadhiisteen gaaladu inay daawadaan rasuulka ilaahay baa sii ogeysiiyey nebigu asxaabtiisii wuxuu ku yidhi urmuluu bilbeyti alaaa gucleeya saddexda jeera u horeeya walaysa bisunna ibnu cabaas markaa wuxuu ihi ma aha wax sunno ah sunnaha wuxuu uga jeedaa wax sii soconaya mahayn nimankaasunbaa lagu sabarsiinayay si ay candhuuftooda dib u liqaan quraanjay ku quuso arrintu si ay u noqoto dee iyagiina waa lagu quusiyey oo innaga arki doonna inay yidhaahdeen kaanahum khizlaan maar waxaa la moodaa cawshi sidii cawsha u boodayaan kuwa saynu moodaynayba ma aynu arki doona qultu waxaan idhi haddana mar kalean weydiiyey buu ihi abidufayl baa odhanaya yazcumu qowmaka asxaabtaada waxay sheegeen ana rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalam daafa bayna asafa wاlmarwati calaa baciirihi waana dalika sunna rasuulku inuu dawaafay safa iyo marwe dhexdooda awr buu ku dawaafay arrintaasina wax jiro weeye qofkii doonaa gaadiid buu ku dawaafi karaa oo waa sunno sii soconaya faqaala wuxuu ihi sadaquu wakadabuu taana waan kuu sheegayaaye dhinac runbay ka sheegeen asxaabtaydu dhinacna way ku gafeen qultu maa sadaquu wamaa kadabuu maxayd uga jeedaa qaala wuxu uhi sadaquu runbay sheegeenoo qad daafa rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalama bayna asafa wاlmarwati calaa baciiri dee nebigu gaadiidkiisa uu fuushanaa markuu safa iyo marwe marayay wakadabuu laysa bisunna way ku gafeen faallada iyo faa'iidaysiga xadiid ka faa'idaysteenoo sunno sii soconaya maaha kaana kaana annaasu dadku waxay ahaayeen laa yudfac sababtii buu markaa sheegayaa nebiga u saamaxday inuu ku dawaafo gaadiid isagoo fuushan safa iyo marwe ee u lugeyn waaye dadkuna inaanay kaga dayan karaynin lugta cudurdaarkiisan oo kale ma haystaan kaana annaasu dadka waxay ahaayeen buuli laa yudfacuuna can rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam nebiga lagama dafcin jirin lagama deedifayn jirin lagama riixi jirin weeye oo ka joog tan madaxda la yidhaha ka joog ka joog adeer lama odhan jirin walaa yusrafuuna canhu lagamana duwi jirin oo ka baydh lama odhan jirin nebiga dadkunbuu iska dhex qaadayaa kii doonaa wuu jiidhayaa kii doonaana su-aal buu weydiinaya fadaafa calaa baciirin awr dushiibuu ku dawaafay sababtuna waxay ahayd liyasmacuu kalaamah si hadalkiisaa u maqlaan iyo digrigu akhriyayo waa mid waliyaraw makaanah iyo si ay u arkaan muuqaalkiisa iyo halku taagan yihin walaa tanaaluhu aydiihim gacmahooduna aanay gaadhin oo kii qabsan lahaa nebiga ama ku dhegi lahaa wuu ka dheeryahay kii dhegaysan lahaana wuu maqlaya kii eegi lahaana wuu arkaya marka inuu hawshan u farbaxo maqalkiisa maqaalkiisa iyo hadalkiisa la maqlo muuqaalkiisana la arko arrintaasay ahayde wax dadkao dhan u furan ma aha bu waana runtii tan dambe qofku dee cudurdaar marka uu haystunbu safiya marwe gaadiid fuuli can ibni cabaasin qaala wuxu uhi qadima rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam makata nebigu makuu soo galay waqad wahanatum xumaa yadrib asxaabtana waxaa daciifisay xumaddii madiina oo madiina xanuun adag bay lahayd markii asxaabtii hijrooday ay la qabsan waayeen ay cawdeenna waa kii ilaahay barye loo raray xaggaa iyo juxfo meesha la idhaah raada hagteeda ayaa loo raray xumaddii iyo xanuunkii fa qaala almushrikuuna nimankii gaalada ahaa waxay idhahan ille waa niman dhulka kala yaqaanee innahu arrinku waxa uu yahay yaqdamu calaykum waxaa idiin soo gelaya qowmun qad wahanathum ulxumma qolo ay daciifisay ama weydaysay xumaddii madiina yaqdamu waa bifatxi daal markaa waa quduum soo gelid weeye yaqdumu haddii la yidhaahdana waa horkac iyo hogaamin yaqdumu qowmahu yowma alqiyaamati faawradahum الnaar fircoon colkiisuu horkacaya markaa uu horkacay wey taas walaquu minhaa sharan madiine shar bay kala kulmeen bay idhaahdeen gaaladu faadlaca allaahu ilaahay waxa uu tusiyey subxaanahu nebiya nebigiisi ilaahay wuxuu tusiyey bimacnaa u sheegay calaa maa qaaluuh calaa maa qaaluuhu hadalkaa ay yidhaahdeen ilaahay baa nebiga ogeysiye oo waxalay nimankii daawashadiinay diyaar u yihiine sii diyaar garooba nin ilaahay la hayee xamanaya oo ilaahay usoo warramaya subxaana wa tacaala taasina wuxuunay faa'iidaynaysaa cadowgaagu inuu jabkaaga ku farxayo oo muslimka jabkiisa gaaladu weligoodba ha wadeen weligoodba sadaaqad iyo saaxiibtinimo ha yeesheene way ku farxayaan liannahu tartan baa jira gaaliyo islaam dadka caalamku ay isu hayaan marka wax kastoo la sheegaba waa afka uune laakiin sidaa dee ilaahay uu nooga warramay subxaana wa tacaala qad badat ilbaqdaau min afwaahihim wamaa tukfi suduuruhum akbar waa afkooda waxa ka soo daadanaya ka laabta ku hilan baa ka badana nacaybsiiyaha marka taasina arrin dabiiciya weeyo wakhti walba aynu ogsoonna fa amarahum ilaahay baa wuxuu faray ama fa amarahum rasuulku wuxuu faray asxaabta an yarmuluu lswaada talaata saddexda wareegee hore guclo ku dhufta buuli guclo hala gucleey wa an yamshuu bayna ruknayni labada tiir dhexdoodana inay socdaan macnaha labada tiir waa kuwa koonfurta nimanka gaaladu dhinaca waqooyi bay kacbada ka joogaan halkaasay ka eegayaan dhinaca koonfureed marka la marayo ee labada tiir lagu gudban yahay shan lixdaa mitiree kacbada ay isku gudbayaan way yaro nasanayaan aayar bay sii tallaabsanayaanoo way yar nafisayaan waa shan mitir meelaha taqriiban ama lix mitir intaa kolkay halkaa ku gudban yihiin way soconayaan inkastoo taasi berigii hore ay ahayd oo markii dambe si axaadiidta dambe aynu ku arki doonno xadiidka ibnu cumar iyo saddexda oo aan kala hadh lahayn ayuu xajatulwadaac iyo nebigu gucleeyey marka sidaa imaamu nawowi aimo kaleba ay idhaahdaan labadaa rukniye dhexdooda berigaa la soconaya iga iyagana waa la nasakhay oo guclada waa lagu wada dhammaynaya afartaba falamaa ra'awhum ramaluu gaaladu markay arkeen nebigii iyo asxaabtii oo gucleeyey qaaluu waxay yidhaahdeen haaulaa'i kuwaasi aladiina kuwii weeye dakar aladiina kuwaasoo dakar aladiina kuwii miyaa dakartum aa sheegteen anna alxumma qad wahanatum inay xumaddu daciifisay kaneecadii madiina ma kuwaasaa tidhaahdeen way daciifisay haaulaa'i kuwan imika aynu arkaynaa ajladu minna waaba inaga adadagi waaba inaga xoog badan yihin nimanka sidan u boodayaa tidhaahdeen kanaacaad daciifisa wallahi kuwana inaga xoog badan yihin qaala bnu cabbaas walam ya'murhum nebigu ma farin an yarmuluu lashwaada kullaha inay toddobadaba gucleeyaan muu farin sababtu waa maxay ilaa ibqaa'an calayh wuu baaqi yeelayay wuu u kaadinayay wuu u naxariisanayay asxaabta si uu asxaabta ugu yeero nafisiyu yihi saddexda hore uun sida hilaaca u mar oo wixii ka dambeeyana ayar iska socda ila la is-erag haatane la isberay canasla marka halka sabab gucladani ka timid baa guclada sacyiguna waxay ka timi hooyooyinkii muslimaadka alummahaatu alkhaalidaatu fi nusuus oo nebi ismaaciil hooyadiibaa iyana guclaysay markii inankeedii ismaaciil uu haraaday halkaa safe iyo marwe dhexdeeday oroday sii oroday soo oroday iyadoo kolla buurtan fuuli kolla buurtaa fuuli wax sanqara inay maqasho wax biyo ay ka hesho midkii yaraana halkan uu jiiqda ka haya marka dabeetana waa dikriyaat waa xusuuso soomaalida waxay odhan jireen geelaba xusuus baa lagu xergeeyaa xusuustii wanaaggiisa aada xusuusanta marka taariikha saalixiin dadkii waa wanaagsanaa taariikhdoodii baynu ka shidaal qaadanaynaa xusuusanaynaa halkaasay ku lug leedahay sababtuna taasay ahayd can aslama qaala wuxuu ihi ninkaasi samictu cumara bna alkhaaabi yaquul cumar binu khadaab baan maqlay buu ihi ninkaasi yaquulu isagoo leh wuxuu faallaynaya arrimaan xajka sidaa ibnu cabbaasba u faalayay fa fiima ramalaanu lyowm war gucladu maanta talo maxay taraysa maxay tahay maanta gucladu ramalaan ramal iyo ramalaan waa gucladii gucladani maanta maxay tari walkashfu cala almanaakib iyo garbahan aynu faydayno markaynu jeeni qaaranayno waqad wada'a allahu lislaam iyadoo islaamkiina ilaahay uu u saldhigay islaamkii ilaahay salka iyo guntu u dhigay u xoogeystay wanafa alkufra wa ahlah gaalnimadii iyo ehelkeediina ilaahay uu masaafuriyey oo waa ka ina dhaafiyey maxaynu dee garbaha ka faydayanu ka guclayn buuhi haddaba bal waa yahay ile berigaah markan la guclaynayay garabka la faydayey rag baa wax la tusayay gaalo ahaa kacbada ilaahay ag fadhiyay gaalba yahayaba gaalba meesha inama eegaya ma joogaba maca daalika buri yaday taasi jirto oo gaal ina eegaya aanu jirin oo xikmaddii berigaa arrintan loo jideeyay meesha ka baxday haddana laa nadacu ka tegi mayna shay-an arrin kunnaa aynu ahayn nafcaluhu kuwa samayn jiray calaa cahdi rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam wakhtigii nebiga haa buu ihi haa sababtii loo jideeyey garab faydka iyo guclada waxay ahayd gaal in la quusiyo gaalna iska tego alla masuufriyey waa meesha inaga dhaafiyey waatan waashi way inoo safaysantay islaamkiina wuu saldhigtay sababtii meesha ka baxday haddana sababtii berigaas iyadoonay jirin wixii aynu nebiga ka aragnay ama aynu samayn jirnay wakhtigii nebiga waa samaynaynaa marka cumar waxa uu leeyahay sababtiisii meeshaba ka baxdee maca daalika waynu sii wadaynaa waa suuragal inay jirto xikmad ilaahay unuu og yahay subxaana wa tacaala oo aynaan ogeyn iminka can ibni cabbaas ana nabiya sala allahu calayhi wasalama iddabaca wuu gucleeyo fastalama dhagaxuu salaamay wa kabara allahu akbar buu yidhi uma ramala alaaata adwaaf saddex wareeg buu gucleeyey wa kaanuu waxay ahayn asxaabtu idaa balaquu rukna alyamaani marka ay tiirka dhinaca yamanta xiga gaadhaan ee ka soo horeeya ka kale dhagaxa wa tagayabuu ay ka qarsoomaan min qurayshin quraysh ay ka qarsoomaan nimankii dhinaca waqooyi ka soo daawanayay ay ka qarsoomaan iminka masaajkeena qofka dhinaca waqooyi ka xiga dee marka aada adugu koonfurta marayso gidaarkaa iskaga kaa gudbayo ku arki maayo mashow asxaabtii markaa way iska lugeynayeen waa berigii hore uma yadlucuuna calayhim way ku soo baxayaanoo markay xaggan ka soo wareegaan gaaladiibay usoo muuqanayaan yarmuluuna way guclaynayaan taquulu qurayshun quraysh markaa waxay leedahay kolkay arkeen iyagoo sii gucleeyey oo soo gucleeyey oo agtooda gucleeyey waxay idhaahdeen kaannahum alkhizlaan waryaa waxa aada moodaa bahasha hazaalka la idhaahdo hazaalun khizlaanu sida hulaamun jamicii bay iskaga mid yihiin khilmaanu waa bahashan cawshana waa noqotaa khasaalku deerada bahashan la yidhaha oo deerada had iyo jeer kuweeda yaryar baa la yidhaahdaa ama deerada iyo cawsha iyo inta garanuugta iyo dee adiga arka cagahay ka neefsataayo markay saa u boodo cidiba ma gaadhayso markay saa u boodo bahalka waxay ku reebtaa firdhashada ay firdhanayso waa xayawaan fudud oo aada u dheereeya marka ma kuwanaa sheegaysa ma kuwan xumadis maynu helini xumadi ma helina waxa weeya kal khizlaan bay lamid cawsha iyo deerada sideeda u dheeraynaya fa kaanat waxay noqotay bu uhi arrintan ibnu cabaas baa odhanaya sunatan sunnay noqotay ibnu cabaas markii horena muxuu yihi sunno maaha idinkana muxuu yihi sunnay noqotay wuu ka tanaasulay marka halkaa waxaad ka arkaysaa qofka aragtiyaha dadku siday isu bedelayso qofkii keliyaha bay aragtidiisi bedelaysa jadiid iyo qadiim marka dawaafkan iyo waxyaabaha ku xeeran ee sunnaha ah waa inaad garan kartaan dawaafkii shuruudahee buu leeyahay arkaantuu leeyahay aadaabtuu leeyahay sunnayaashuu leeyahay intiiba waa inaad kala garan kartaa wixii sunnaha iyo wixii waajiba iyo wixii la isku khilaafsan yahay iyo wixii mutafaqa cali bni cabaas ana rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalama waasxaabahu waasxaabahu ictamaruu rasuulka iyo asxaabtiisu ictamaruu min aljicraana halka jicraana la yidhahday ka soo cumraysteen sanadii toddoba sideedaad cibaadada waxay saldhigataa marka cadowga la afuufo cadow see warankiisa kugul ku gelgelinayaa kol hadduu jiro cibaado xor looma ah saa daraaddeed ayaa rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyo asxaabtu markii hore waxay isu diyaariyeen inay goobta safeeyaan wadahir baytiya liaa'ifiin waa la nadiifinaya shirkiga sanamyaasha waxaasaa uu ka nadiifiyey nebigu calayhi الsalaaةu wasalaam jaءa alxaq wazahaqa اlbaطil ina albaطila kana zahuqa isagoo nusuusta akriyay jijabinaya sanamyaashii waa la xaadhay markii dabeetana la yidhi halkan qoladii daa'ifiya meeshaa deganaydna way soo ruqaasadeen oo way soo kaakaceen oo iyagii weli may quusanna hore ugu sii dhaqaajiyey cumre iyo wax kale toona ma qabanin kuwiina markaasuu soo safeeyo cagtuu mariyey wixii ay dad iyo duunyahayeenna afka la gashaday ummaddii waa wada addoommo inkastoo la xoreeyey geela adhiga lo-da dahabka danaaniirta hubka wixii o dhanna waa la qaybsaday dabeetana iyadoo cagaha lasoo subkadoo la qabowsaday ayaa cibaadadii la yidhi imanka goobtii way noo safaysan tahay gaalna iska dhaqaajiye al cumraysano camratu ljicraana waa taas weey oo ragga qaarkood talo maxay dhahaan culamaadu taariikh afartan kun oo dinaar oo lacaga baa laga helay afartan kun oo adhaya geelu wuxuu gaadhayay dhowr kun ilaa shan kun oo neef dee khalaas waaba la dhergeyba halkaasaa laga soo cumraystay faramaluu bilbeyti halaaan wamashow arbaca saddexda horena waa la gucleeyey afarta dambena waa la socday markaa cumradii iyo xajkii mid waliba kaasaa jira marka inta faraa badan waxaad arkaysaa dawaafka u horeeyaa wuxuu leeyahay guclada iyo jeeni qaarka madhabu shaaficiye rag lamidi waxay ku daraan dawaaf kasta oo sacyi ka dambeeya bay dhaha dawaaf kasta oo sacyi ka dambeeyo oo ka cumrada iyo ka xajkaba noqon karaa looga jeedaa marka can naaficin ana bna cumara ramara min alxajari ila alxajar wadakara ana rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalama facala dalik ibnu cumar wuu ku khilaafsan yahay ibnu cabaas ibnu cabaas masaladii horeynu soo sheegnay oo waxa uu leeyahy nebigu ramala wuu gucleeyey oo ma kala goyninba min alxajari ila alxajari dhagaxuu ka bilaabay sidaas uu soo gucleeyo dhagaxuu keenay ibnu cabaas ibnu cumar baa sidaas sameeyey markaasuu yihi nebigaan ka arkoo sameeyey waa marfuuc marka meesha maxaa ka baxaya tii horeynu soo sheegnay ahayd labada tiira shishe ee koonfurta xiga dhinacooda markuu marayay nebigu inuu socday taa la sii wadi maayo waa la nasakhay kanaana dembeeyey ibnu cumar markaasay qaateen culimadu in toddobada saddexda hore la wada ordayo baabu ducaa'i fi dawaaf dawaafka dhexdiisa ilaa wakti dheer baa la qaadanayaa maxaa lagu ducaysanaya hal warada fi dawaafi dikrun mucayan dikrikaasi miyuu soo arooray bal aan eegno عن عبد الله بن سائب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول waxaan maqlay buu rasuulkii ilaahay oo leh wuxuu nebigu leeyahay maa bayna ruknayn labada tiir dhexdooda isagoo marayaa wuxuu leeyahay rabbanaa aatinaa fi اdunyaa xasana wa fi اlaakhirati xasana وقنا عذاب النار حديث حسن وحديث درجديس أي حسن فلماذا قاركودنا waxaad arkayagoo daciifinaya waa mas'ala ijtihaadiya xagga xadiidka darajadiisa in la xukumo alxukm cala alxadiid laguma wada waafaqsana albania rag baa daciifinaya saa daraaddeed baad arki doontaa qaarkooda ku odhanaya daliil kuma soo aroorin dikri gaara in la akriyayo dawaafka dhexdiisa markaa qofku laakiin di dikri mudlaqa ayuu iska wadayaayo dee khayrun inuu akriyo weeyo xagga hore aynu kusoo maraynay waa kii nebigu laha calayhi salaatu wasalaam dawaafka waa salaad buu la mid yahay laakiin hadalkaa la idiin fasaxay wixii khayrahun yidhaahda qur-aan buu akriyey wuu ducaysan doonaa dad buu wacdiyey waxuna ha iska ilaaliyo عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ضاف في الحج والعمرة أول ما يقدم marka uhoreeye ee uu yimaaduu soo galo kacbada xajka iyo cumrada faإnahu yascىa ثaلaaثaةa أdواaf وayamشhi أربaca ثuma yusalii sajdatayn intaasuu israacinay marka uhoreeye ama xaj uu yimaado ama cumro uu yimaado maka soo galo beytkuu ka bilaabaya salaad kuma bilaabayo sidii masaajidada kale laba ragcadood oo salaanta masjidka la yidhahdo loogu bilaabayo male dawaafku malahaban le xajka iyo cumradu waxa weeye oo lagu bilaabaya dawaafka lidaalik baa culimo badan ay fatwoodeen dawaafkaa fadli badan mar haddii lagu bilaabayo saddexda horena istraac waa guclo afarta dambena waa socod labadeed waxaa ku xigaya dawaaf walbana laba ragcadood oo sunno ah macnaa dawaaf waliba wuxuu leeyahy toddobadaas markay dhammaadaan labadaa ragcadood ee sunnaha ah ee maqaamu ibraahim agtiisa lagu tukanaya haddii duruuftu saamaxdo mar walba qeydkaasi waa muhiim duruuftu hadday kuu saamaxdo maqaamu ibraahim baad ku tukan haddii kalena masaajidka meelaha kale bannaan haddii saxmaddu ay ka yar tahay waad guclayn kartaa haddii kalena ayar baad socon toddobadaba adducaau fi dawaaf wa kayfiyat dawaaf ayay labadaasi ahayn wاramlu fi اطawaaf intaba waa sheegay baabu dawaafi bacda اlcasr kana wuxuu ka jawaabayaa miyaa la dawaafi karaa waqtiyadii la diiday salaada shan jeer baa la diiday salaad in la tukado goorta subaxa kadib markay qoraxda soo baxayso ilaa ay dhulka aada uga soo go-do markay bartanka taagan tahay bacda اlcasr iyo markay godka qarka la gasho ilaa ay libdhayso aw xataa yadluca الshaahid si xadiidk siduu tilmaamaya xadiidkii muslim ilaa xidiguu soo baxaan marka dee dawaafkiina waxaa la ogsoon yahay salaad baa la socota laba ragcadood sunaa baa la socda ma la saamaxay markaa in lana dawaafi karo raga labadii ragcadoodna la tukan karo bal aynu eegno can jubayr ibni mudcim yabluqu bihi الnabiya salى allahu alayhi wasalam saxaabigaa jubayr ibni mudcim xadiidkanuu warinayo nebiguu gaadhsiinaya oo ereyada tilmaamaya xadiidkunu marfuuciy yabluqu bihi yarfacuhu yanmiihi qaala markaa wuxu uhi jube nebigu yidhi laa tamnacuu axada qof ha u diidina yaduufu bi hada albeyt kacbadan dawaafaya wa yusallii tukanaya aya saacatin shaaa goor kasta oo uu doonayo min laylin aw nahaar ama habeen ama maalin qaala alfadlu fadlu bnu cabaas isagu riwaayadu warinaya wuxu uhi ina rasuula اllahi qaala wuxu uhi yaa banii cabdi manaafin laa tamnacu axada qoladii gacanta ku hayay masjidka baytullaahi alxaraamkii reer bani cabdimanaaf buu la hadlo wuxuu uhi ha u diidina masaajidkan baytullaahi alxaraamka qof kastoo dawaafaya oo ku tukanaya goortuu doonaya goortuu doonaya maxaa soo geli karaa waxaa soo geli karaa waktiyadii la diiday umuum cumuumu اlazmina ydkl fiiha alawqaat almanhiyu canha manhiyu fiiha asalaa wakhtiyadii shantaa ee salaada la diidayna way ku dhex jiraan macnaheedu waxa weeye waxyaabaha khusuusiyaadku leeyahay baytullaahi alxaraamku ayay ka mid tahay ama u gaarka ah in koor kastaba la tukan karo lana dawaafi karo waxaa laga faa'iidaysanaya inaan la xidhinba shaqaalihiisunbaa isbedelaya laakiin afar iyo labaatanka saacadood waa inuu furnaado oo sidii loo ilaalinayo maamulkiisa amnigiisa nadaafadiisa ummadda kolba xukumaysae u taallaa laakiin albaabkiisa waa inaan la xidhin warkaasi waa caddi daliilkiina waa ka baabu dawaafi alqaarini kii qiraanka habka qiraanka la idhaahdo camalkiisa usoo xidhay xaj iyo cumro wada xidhnaa dawaafkiisu habka uu yahay can jaabir bni cabdilaahi qaala wuxu uhi lam yaduf inabiyu sala allahu calayhi wasalam walaa asxaabu nebigii asxaabtiisu toona may dawaafin bayna safaa walmarwa safa iyo marwe dhexdooda ilaa dawaafa waaxidan dawaafahu lwal markiisii hore unbay dawaafeen ilaa dawaafan waaxidan mid keliya unbay dawaafeen dawaafahu lwal dawaafkiisii horeay dawaafeen marka xadiidku waxa uu muujinayaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam mar kaliya inuu safayo dhex marwe dhexdooda dawaafay sidaasaanay tahayoo haddii markii u horraysa dawaafulquduumkii saciga la raaciyey marka dambe xajka la soo celin maayo ee dawaafkii rukniguunbaa lala imanaya laba dawaaf weeye midi waa safiya marwa midina waa dawaafka kacbada marka kan imika uu kuu sheegay waxa weeye safa iyo marwe ka dhexdooda ah hadduu markii hore qofku dawaafay dawaafulquduumkii raaciyey safa iyo marwa marka dambe maalinta xajka sooma celinayo can caaishata ana asxaaba rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam asxaabtii nebigu aladiina kaanuu macahu asxaabtii nebi maxamed la socday sanadkii sagootiga lam yaduufuu mabay dawaafinba xataa ramalu jamra ilaa ay tuureen buurta ilaa ay buurta tuureen macnaha waxay u jeedaa kuwii hadyiga waday kuwii hadyiga waday may dawaafin dawaafkaasoo markaa noqonaya dawaafkii rukniga ahaa ee xajka macnaa xajkii kamay xalaaloobin ilaa ay buurta tuureen maalintii tobnaad laakiin way ka xalaaloobeen kuwii aan xoolo wadin iyaga oo aan buurta tuurin bay xalaaloobeen dawaafkii rugnigaa may dawaafin ilaa ay buurta tuureen dawaafkii cumradunbay dee dawaafeen laakiin ciddii nebiga la socotay un weeye kuwa markaas ay noqonaysa ilaa asxaabtu may midaysnayno waxaynu soo marnay qolana inay xalaaloodeen qolana aanay xalaaloodin can caaishata ana nabiya sala allahu calayhi wasalam qaala lahaa nebiga caaisho wuxuu ku yidhi rasuulku dawaafuki bilbeyt wareegan toddobada jeer aada caishay ku wareegtay kacbada wa bayna asafaa waalmarwa iyo safa iyo marwe dhexdooda oo aada wareegtay toddobaad yakfiiki wuxuu kaaga filan yahay lixajatiki wa cumratiki xajkaaga iyo cumradaada wuu kuugu filan yahay xajkaaga iyo cumradaadaba kaasaa kuugu wada filan saasuu caaisho ku yidhi wa fii riwaayatin can acdaa riwaayada caddaa waxay leedahay ana nebiya qaala licaayishata radia allahu canha caaisho nebigu waxa uu ku yidhi qaala lahaabay halkaa hore ahayd marka licaayishata unbuu ku bedelay marka xadiidkan waxa ay daliishanaya qolyi sida madhabu shaaficiya qolyaha odhanaya caaisha xaj iyo cumro ayay markeedii hore la soo gashay kan macnaha cumradii markii ay dee dahaaradu ka jabtay uu nebigu yidhi fasakh urfudii cumrataki cumradaada ka tag ka tegiddaasi waxay ahayd bay leeyihin taasay awilayaan iyagoo kan tixgelinayoo bedel ayaa lagu fasirayaa bay idhaha oo xajkii iyo cumrada halkay cumro keliya ka ahayd xaj ku dar ayaa la odhanayaa niyada bedel ee ka tag maaha waayo halkan xaj iyo cumro ayuu sheegay xaj iyo cumro ay wada gudanayso oo dawaaf iyo sacyi keliya ay ku wada gudanayso ayuu sheegay qaar inay ahaydna uu sheego xaj iyo cumro ay wada gudanaysay baa laga faa'idaysanaya halka masle khilaafi ah boqolaba si ay kaga jawaabeen marka halkan wuxuuna laga faa'iday qofka qaarinka ah ee xaj iyo cumro wada xidhan iyo sida uu dawaafayo dawaafkiisa inuu xajka iyo cumradaba dawaaf keliya uwada uwada marayo oonay kala socnayn baabu amri safa walmarwa arrinka safa iyo marwa iyo aayadda ka warramaysae ku sugan suuratu lbaqara iyo macnaheeda oo caaisha ay u baxaysa inay macnayso ayaynu halkan ku arkay iyo xukunkooda safa iyo marwe dhexdooda in la maraa inaanay ahayn wax ikhtiyaar uu qofku u leeyahay wax waajiba ay tahy haddaynu yaro hordhaca u samayno si aynu sharaxa u dhaafno un macnaha matniga u macnayno curwat bnu zubayr nin taabiciya weeye caaisha habaryar u ah aayaddan ina safa walmarwa macnaheeda ayuu fahmi waayey su-aal buu habaryartii ka weydiinaya siduu haystay si aan ahayn bay ugu sharxaysa iyadoo taasina tilmaamaysa tafsiirka qur-aanka in kow ay ka yihiin cidda fasiraysa asxaabta ila nebi maxamed oo fasiraya goobjoog u ahayn calayhi salaatu wasalaam ina safa walmarwata min shacaa'ir illaah calaamooyinka waaweyne diinta ilaahay ay leedahay bay safiya marwe ka mid yihin faman xaja albayta aw ictamar qofka xajka iyo cumrada soo mara ee kacbada kusoo xajiya ama ku cumraysanaya falaa junaaxa calayhi dembi ma saarna qofkaa an yatawafa bihima inuu labadooda dawaafo dembi ma saarna wuu iska dayn karaabaa laga fahmayaa buu leeyahy curbi haddii la yidhi dembi ma saarna de miyaan laga fahmayn waaba la iska dayn karaa lagama fahmayo waajib bay tahay buu leeyahay waxaa laga fahmi karaa haddaad qofka dawaafo dembi ma haysto ka dawaafi waayana dembi ma haysta miyaan laga fahmayn buuli iyaduna sida kale ay udhigtayoo sababtii bay sheegtay sababta loo yidhi dembi ma haysto in labadooda la dawaafo waa waajib oo nebigaa dee muujiye waajibnimadeeda laakiin sababta loo yidhi qofka safa iyo marwo dhexdooda halkaa saciyaa dembi ma haysta sababta loo yidhi sababu nusuulkii aayadda xidhiidh la leeday marka fahmu asbaabi nuzuuli اlqur'aan yuciinuka calaa fahmi اlaaya inaad fahamto sababu nuzuulka waxay kaa saacidaysaa macnaha aayadda inaad fahamto saa daraaddeed waa inaad aqoon u leeday marka qur-aanka fasirayso sababu nusuulka aayadaha inaad taqaano oo kutubta laga qoray aada akhriyayso marka saasay iyaduna macnihii macno aan ahayn ugu dhigaysaa berigaasaa saasaa jirtay oo saasaa jirtay oo dad baa yaro karaahiyeystay inay halkan dawaafaan reer ansaareed oo madiine ka iman jiray baa waxay u dawaafi jireen sana manaato la yidhaahdo afara'aytum ullaata waalcuza wamanaata ahaalitata alukra laba sana safa iyo marway kala saarnaayeen saddexdaas sanada meesha lagu sheegay mid manaato la yidhaahdaana wuxuu yaalay meeshan magaceeda aynu arki doonay qudayd la yidhaahdo waa markaa maka iyo madiine udhaxayso oo ceel meel ceelal biyo badanna qolada reer ansaareede madiine ka imanaya labadaas sanan bay kala caabudi jireen kaa safo yaalla iyo kaa magaalada makiya madiine udhaxaysa yaalla qolada sanamkoodu yaalla marwa safo iyo marwo waxa ay usam u mari jireen kanay ula jeedaan sacyigooda kan buurta dusheeda saaran bay ula jeedaan markii berigii dambe islaamnimadu ay timi waxay yidhahan war sacyigaa sanam baynu u mari jirnee dee iminkana islaamkii waa kan yimid oo sanamkiina meeshii laga tuuray maba iska daynaa talow ilaa sacyiga sanamkeenu ula jeedi jirnay kiina meesha ka baxay saciga talow ma iska daynaa markaasaa la yidhi haddaad dawaafto dhib kaama haysta dhibkaad dareemaysaa meesha ma jiro falaa junaaxa calayhima marka waxba cidhiidhi ha dareemina iska dawaaf waa waajibe qoladii kale iyaguna halkaa manaata meesha qudayd la yidhaahdo iyaguna sacyigooda halkaasay la tegi jireen tuulada qudayd la yidhaah sanamkoodan manaato uu yaalay ayay la tegi jireen xaaraan bay ka ahayd inay dawaafaan iyaguna halkan iyaguna xaraj iyo cidhiidhi bay dareemeen oo waxay dhahan war berigii hore halkan maynaan mari jirin inagoo sanamkaasi talow maanta maxaynu yeellaa labada qoloba dareenkii uu ku yimi labadaba waxa la dareenkiinaa iska dhaafo oo qofka maanta dawaafa xaraj ma jiro iyo cidhiidhi can curwata qaalat waxay tii qaala wuxuu curwa yidhi qultu licaaishata zawji nebiy sala allahu calayhi wasalam waxaan ku idhi wa ana yowmaidin xadiidu sinni iyadoo da-daydu ay yartay ara'ayta qowla allahi tacaala caaisha iga warran oo infasir hadalkan ilaahay ina safa walmarwata min shacaa'ir illahi faman xaja albayta aw ictamara falaa junaaxa calayhi an yatawafa bihima wuxuu yidhi markaa famaa araa anigu uma arko calaa axadin shay-an qofnaba inuu dembi ka saaran yihi allaa yatawafa bihima inaanu dawaafin qofka iska daayan dawaafin inuu dembi saaran yahi uma arko kol haddii la yidhi ka dawaafo dembi ma saara ka iska daayana inuu dembi saaran yahi dee uma arko ayaddan ka fahmaya qaalat caaishatu waxay tihi kallaa maysaa maaha low kaana kamaa taquulu haddii arrinkuu noqon lahaa sidaa aada dareentay kaanat ismigeedu waa aayaddii kaanat ilaaya aayaddu waxay noqon lahayd falaa junaaxa calayhi dembi ma saara anlaa yatawafa bihima inaanu dawaafin dembi kaama saarnay noqon lahay iminkana waxa weeye inaad dawaafto dembi kaama saara laadaasaa soo geli lahayd inamaa unzilat hadihi alaayatu fi lansaar ansaartii nebi maxamed bay aayadda ku soo degtay kaanuu yuhilluuna limanaata sanamka manaato la odhan jiray bay usoo xaji jireen wa kaanat mana manaatu xadwa qudayd magaalada qudayd laydhaha makiya madiina udhexaysa halkaas u yaalay wa kaanuu yataxarajuuna waxay karaahiyeysan jireen berigii dambe an yatuufuu bayna asafa waalmarwa inay labadaa dhexdooda dawaafaan falamaa jaءa alislaam kolkuu islaamku yimi macnaha qoladan imika karaahiyeysanaysa wa kaanuu waxay ahayn intii aanu islaamkuba iman yataxarajuuna waxay karaahiyeysan jireen an yatuufuu bayna asafa waalmarwa oo sanamkooday sacyiga halkaa ugu samayn jireen kacbadana dawaafkay la iman jireen falamaa jaءa alislaam markuu yimi sa'aluu rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalam can dalika arrintiiba weydiiyeen sida riwaayo kale muujinayaana qolana sanamkoodu halkan uu yaalay safa iyo marwa qolana halkaasuu yaalay waxay yidhahdeen maanta ma dawaafnaa ise waanu iska daynaa ilaan beryihii hore sanamadaa meeshaa lagu warwareegi jira faأnzl allahu caza wajala ilaahay baa aayaddan soo dejiyay ina asafa walmarwata min shacaa'ir illah marka macnuhu sidaa weeye faham bay leedaha aayadda way isku kaa dabarogi marka macnaheedu waxa weeyaanu isagunbaa su-aashan weydiiyayana way uga jawaabtee in la maro halkaa waa waajib can cabdillaahi bni abi awfa ana rasuula allahi sala allahu calayh wasalam ictamara uu cumraystay fadaafa bilbeyti kacbadu dawaafay wasallaa khalfa almaqaami rakcatayn laba ragcadood buu ku tukaday wa macahu nebiga waxaa la socday man yasturuhu min annaas in badanoo dadka ahoo asturaysa asturaysa waxaa looga jeeda aad bay ugu soo ururayeen way ku fara badnaayeen faqiila licabdillaahi bni abi awfa ninkan xadiidka warinaya asxaabiga waaa nbi waxaa lagu yidhi adakhala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigu miyuu galay alkacbata miyuu galay qaala laa may can cabdillaahi bni abi awfa bi hada alxadiidi zaada wuxuu ku kordhiyey uma ata safa walmarwa ila uu cumraysanayaa markuu kacbada dawaafu labadii ragcadood tukaday safa iyo marwe ayuu yimid oo fasacaa baynahumaa sacyan toddobadii jeer buu gucleeyey uma xalaqa ra'sahu madaxiisuu dhukurtay oo uu xiiray taasina waxay tilmaamaysaa cumradii in la xiiran karo madaxa haddii aan xaj ka dambaynayn laakiin haddii xaj ka dambeeya de waa kii kula taliya asxaabtu inay gaabiyaan can kahiir bni jumhaan ana rajula qaala licabdillaahi ibni cumara nin baa cabdillaahi ibni cumar ku yidhi bayna asafa waalmarwa xaala kownihi bayna asafa walwara walmarwa iyadoo cabdillaahi ibni cumar safa iyo marwe dhexdooda uu joogo nin baa su-aal ula baxay oo ibnu cumar weydiiyo ku yidhi yaa abaa cabdiraxmaan cabdiraxmaan aabbihiiyow waa kunyada ibnu cumar innii araaka tamshii waannaasu yascawn waxaan ku arkaya adigoo lugaynaya dadkuna dee way guclaynayaan waa intii yaraydee la guclayn jira maka iyo safa iyo marwo udhexaysa waar maxaa kugu dhacay adigii adigan guclayn waayey sunnaha ninku adagna wuu ku ogaa qaala markaa ibnu cumar baa wuxuu idhi in amshi haddaan socdo faqad ra'aytu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama yamshi dee waxaan arkay nebigoo socda daliil baan ku u haystaa dee wa in asca haddaan gucleeyana faqad ra'aytu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama yasca waxaan arkay dee nebiga oo guclaynaya oo taana kudayashaan u haystaa waana shaykun kabiir dee oday weyna waana iska lifi maayo haata jilbuhuna way xanuunayeen markaan iyo dee wax mushkilad weyni ma jirte gucladu waa sunne oo guclo iyo la-aanteedba waa oo la samayn karaaye dee waxba hay qabsanina iga dhin buu leeyahy markaa wallahu aclam